wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan warka duure reediyo dalsan qodobada wararkeena kuwada ugu door karoona waxaa ka mid ah
ra-iisul wasaaraha cusub oo codsi u diray guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya
maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday nin iyo haweeney lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen daacish
qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo aragtiyadooda ka dhiibtay siday u arkaan magacaabinta ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya
howlgalka midowda yurub oo agab ciidan ku wareejiyey dowladda soomaaliya
dowladda soomaaliya oo dah furtay barnaamij looga jawaabayo gurmadka abaaraha ka jira dalka
faahfaahino dheeraad oo laga helayo dad loo soo qabqabtay dilkii loo geystay alla u naxariistay taliyihii booliiska magaalada qardho
wasiir ka tirsan hirshabeelle oo isku casilay ballanqaadyo uu fulin waayay madaxweynaha maamulkaasi
akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
shiinaha oo jawaabtii ugu adkeyd ka bixiyey hadal uu yidhi madaxweynaha maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waa tuhur khamiisa taarikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha juun sanada laba kun labay labaatan waxaad maqasheen qodobadii warkeena tuhur ugu door karoonaa markaana u diyaar garoobah ayaga oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha cusub ayaa waxa uu codsi ka dalbaday madaxweyne guddoonka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xuseen washington ayaa warkaan la diyaaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamza cabdi barre ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay guddoomiyaasha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyo aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe waxaana kulanka u ahaa midda salaan iyo sidoo kale hambalyo isugu jiray ugu horeyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda ayaa waxa uu waa ra-isul wasaaraha magacaaban ayaa waxa uu kulan la qaatay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi wuxuuna ugu hambaliyey marka hore gudoomiyaha xilka uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud dhinaca kale sidoo kale wuxuu kulankan uula qaatay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe isagoona marka hore ugu hambaliyey xilka loo magacaabay xamse cabdi barre ee ra-isul wasaaraha xukuumadda ee magacaaban wuxuuna sidoo kale ra-isul wasaaraha dhankiisa uu ka dalbaday guddoonka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya in ay codka kalsoonida siiyaan si uu soo dhiso xukuumad cusub islamarkaana ay wada shaqeyn buuxda ay u yeeshaan labada dhinac wuxuu sidoo kale ra-iisul wasaaraha uu ka codsaday guddoonka golaha shacabka in ay sida ugu dhaqsiyaa badan codka kalsoonida u siiyaan si uu usoo dhiso golo wasiiro cusub madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waa anaraadi xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa in uu ra-isul wasaaraha horgeeyo golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya si ay codka kalsoonida u siiyaan sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa isna ka dalban doonaa xildhibaanada inay codka kalsoonida siiyaan sidaasina darteed xilka uu si toosa ula wareego ra-iisul wasaaraha magacaaban ayaa waxaa la filayaa in shaqadiisa uu si rasmiga u bilaabo markii codka kalsoonida ay siiyaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya wuxuuna kulamo uu ka wadaa weliyay magaalada muqdisho ee caasimada dalka kuwaasoo u badan salaan iyo sidoo kale hambalyeen
mahadsanid maxkamadda ciidamada ayaa maanta xukun waxa ay ku riday lamaane daacisha oo eed loo haysto wariyeen cali aadan ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukunno ku riday nin iyo haweeney lagu eedeeyey dembi ah inay markaasi ka tirsan yihiin ururka daacish kuwaas oo markaasi shantii bishii lasoo dhaafay ee mey lagu soo xiray xabsiga dhexe magacyada ninka iyo haweeneyda la xukumay ayaa lagu sheegay dayib macalin maxamed iyo xaliimo cabdi mursal ibraahin oo loo haysto inay ka tirsan yihiin daacish islamarkaana isguursadeen magacyada mustaf iyo xaawo dayib ayaa ku eedeysan sameynta qaraxyada halka xaliimo ay ahayd soo dhoweynta xubnaha daacish iyo kaydinta hubka ay markaasi dhibka ku geystaan waxaana eedeysaneyaasha markaasi la xiray maaj sanadkan garsooraha ayaa dalbaday xeer ilaalinta inay la yimaadaan cadeymo cadeymo dhammaystiran oo lagu xukumi karo dayib iyo xaliimo xafiiska xeer ilaalinta ayaa baaritaan dheer kadib maxkamadda ciidamada weydiistay in la maxkamadeeyo raggan bilowgii juun isla m- xilligaasi ayay maxkamadda aqbashay dhegeysiga dacwada labada eedeysane xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamadda ka hor cadeeyey labada eedeysane inay qaadeen ama ay qabeen laakiin ama is- isqabeen haddii aan idhaahdee laakiin ay isguursadeen magacyada mustaf iyo xaabo waxayna maxkamadda ka hor sheegeen eedeysanayaasha in sargaalkooda uu isku doonayey ama isku doonay sidoo kalena uu u dhiibay magacyada mustaf iyo xaabo dhowr fadhi kadib waxaa maxkamadda ku wada xukuntay min shan iyo toban sano oo markaasi xabsi ah dayib macalin maxamed xasan iyo xaliimo cabdi mursal ibraahin sida dhinacyada dacwada uu sheegeen garsoore garsoore gaashaanle maxamed cabdi muumin oo ka tirsan ciidamada mahsaned cali qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayaa waxay aragtiyadooda ay ka dhiibteen ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka soomaaliya sida warkan ugu faahfaahinayo wariyeena cabdiwahaab cirguji madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shalay waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay xamse cabdi barre oo in badan soo wada shaqeeyeen madaxweynaha islamarkaasina muddo dheer isku xisbi ahaayeen ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ayaa markii u horeysay taarikhda wuxuu ka soo jeedaa deegaanada jubbaland waxaana uu ahaa xildhibaan laga soo doortay kismaayo haddaba qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayaanu weydiinay siday u arkaan ra'iisul wasaaraha uu madaxweynuhu magacaabay iyo sidoo kale sida uu arkaan xukuumadda cusub oo soo dhexis doono iyo wixii ay jeclaan lahaayeen inay sii amba qaadaan islamarkaasina ay qabtaan oo shacabka soomaaliyeed u qabtaan oo ay ka shaqayso xukuumadda cusub ee uu soo dhigis doono xamse kolka ay ansixiyaan baarlamaanka koobiy tobnaad ee soomaaliya xamse cabdi barre iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaa muddo saaxiib ahaa dadka siyaasadda odolsa amase rogroga waxay sheegayaan in lagaga raysan doono khilaafkii u dhexayn jiray madaxda ugu sarraysa dalka ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha taas oo marar badan soo noqnoqotay waxaa la aaminsan yahay inay yihiin laba nin oo isfahansan oo si anba qaadi karaa haykalka dowladnimada si kastaba shacabka muqdisho oo aan la dhex qaadnay codbaahiyaha ama mikrofoonka dalsan waxa ay soo dhoweeyeen ra-iisul wasaaraha uu cusub uu magacaabay madaxweynuhu iyagoo ka codsaday codsiyo dhowra islamarkaasina ugu baaqay inay dalkaas si fiican ugu adeegaan waa mahadsantaha magacaygu waa cabdirashiid macali xuseen Een, waxaan aad ugu faraxsanahay ra-iisul wasaaraha xalay lagu dhawaaqay oo noqon doona ra-iisul wasaaraha kow iyo labaatanaad ee dalka uu yeesho waxaan aad ugu faraxsannahay een, eh, ri- waqti dheer kadib in aan dalkii een, dalka soomaaliya uu yeeshay ra-iisul wasaare iyo madaxweyneba waxaan u hambalynayaa ra-iisul wasaaraha la doortay ee xamza waxaan leeyahay hambalyo Een, waxaa ku hortaala shaqa culus waxaa lagaa sugayaa howl aad ee, u culus tahay in qof walba uu qabto waxaa lagu soo xushay ama een, soomaali oo dhan markii een, siba madaxweynaha uu ku soo xushay in aad mabda ahaan iyo shaqo ahaanba iswaafaqi kartaan waxaan rajaynaynaa ra-iisul wasaare lagu bogsado ee, waqtigii afarta sana ee soo socota dalka horumar iyo guulo gaarsiiya inaad noqoto waxaan aad ugu rajaynaa ummadda soomaaliyeedna inaan la wada shaqayn doono guud ahaanteenna waan ku faraxsannahay mar kale waxaan leenahay hambalyo ra-iisul wasaareheena
co- codka aqlabiyadda ay siiyaan oo ra-iisul wasaarahan ay soo dhoweeyaan oo si dhaqsi ah eh, maadaama dalku xilli badan iyo muddooyin badan oo raf- eh, ku jiray caqabado dhanka doorashada isjiidjiid badan marka si wakhti badan u dhumin oo shaqooyinka dalka u socdaan waxaan leeyahay baarlamaankana codkiina siya ra-iisul wasaaraha eh, soo dhoweeya marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeedna u duceeya ra-iisul wasaaraha eh, soona dhoweeya insha allah xaqiiqdii ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabay ee, mudane xamza aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waa ra-iisul wasaare karti leh hufnaan leh sidoo kale ee, hadda waa soo lama- waa la soo magacaabay soomo laakiin waxaan ka codsan lahaa golaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya golaha sharci dejinta inay ansixiyaan ee, mudane ra-iisul wasaaraha inay ansixiyaan ayaan ku codsan lahaa cod dheer iyo cod gaabanba sidaas ayaan u soo jeedin lahaa sidoo kale ee, waxaan baaq u diri lahaa ra-iisul wasaaraha inuu soo dhiso xukuumad adag wax ka qaban karta financialka amniga iyo securityga guud ahaan dalka soomaaliya mudane guulayso ayaan leeyahay wallaahi ra-iisul wasaaraha golley waa nin soomaaliya haddii la magacaabay waxqabadna waa laga rabaa laakiin aniga waxay ila tahay in oo oo nin oo kenya oo ay keensata meesha inuu yahay marka wax kaloo hadda oo lu hayana ma leh waa waxaan hadda ka hor dhicin ma ayna dhicin hadda ka hor in loo magacaabo jubbaland rag ka soo jeeda in loo magacaabo waxay ku wareegeysay koonfurta soomaaliya ku wareegeysay marka hadda aad iyo aad aan ugu soo dhaweyna ra-iisul wasaaraha wax yaroo tala soo jeedinna waxaan rabaa inaan ku darsado aad iyo aad waxaan uga codsanaya ra-iisul wasaaraha cusub iyo madaxweynaha cusub labaduba way isla cusub yihiin amniga inay wax ka qabtaan ugu horrayn inay beddelaan taliyayaasha saldhigyada dhibaatay nagu hayaan ka shacab ahaan kuwa milatariguna dhibay nagu hayaan waxaan leeyahay baarayaasha milatariga ba- ba- buluuska iyo taliyayaasha saldhigyadu qofka way dilaan markay dilaan ayaga xukuma mid maaha laba maaha saddex maaha waxaan leenahay arrintaa amniga magaalada muqdishona waxaa ka qabteen tala'aan ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare soo dhowow
ra-iisul wasaaraha cusub eh, waxaan u arkaa inuu yahay ra-iisul wasaare soomaaliyeed eh, xaqna uu u leeyahay in la doorto lagana daayo weliba Eh, isla markii ninkii la magacaaboba in loo fasiro inuu ninkaas yahay qabiil ra-iisul wasaare waa ra-iisul wasaare wuxuu u yahay soomaali oo dhan beesha uu u dhashay keliya uma ah waa ra-iisul wasaare qaran waaye dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in ay faragelinta ka daayaan eh, dowladda in ninka loo soo magacaababa faragelinta inay ka daayaan Eh, ayna qaataan ra-iisul wasaaraha dowladda ay soo doorato sida loo qaata madaxweynehoo kale horta dhalinyarada een, in badan waxaan ka jifnay xagga dhalinyarada een, waddan hadduu dhismayna wuxuu ka dhismaa dhalinyarada hadduu dumayn wuxuu ka dumaya dhalinyarada in dhalinyaradan shaqa la'aanta ee, baahsan in wax laga qabso cabdiwahaab cirguje warbaahinta dalsan muqdisho
na cabdiwahaab cirguje waa uu mahadsan yahay markaan haddii aynu fiirino dowladda soomaaliya ayaa waxa ay daa furtay barnaamijka looga barnaamij looga jawaabayo gurmadka degdega ee abaaraha ergeyga gaarka ee madaxweynaha u qaabilsan gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur orsame ayaa maanta oo khamiisa waxa uu daa furay barnaamijka gurmadka degdega ah ee looga jawaabayo abaaraha dalka ka taagan barnaamijkan oo iska kaashadeen hay-adaha qaramada midoobe ayaa waxaa maalgelisay dowladda ingiriiska ergeyga ayaa munaasabadaasi furitaanka uga mahad celiyay dowladda ingiriiska isagoo xusay in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay xiriirinta iyo fududeynta gargaarka loogu taakuleynayo dadka ay abaaruhu ay waxyeeleeyeen ergey gaarka ee madaxweynaha u qaabilsan gurmadka abaaraha ayaa waxaa kale uu ka mahad celiyey jawaabta degdega ah ee ay dowladda deeqaha bixiya iyo kuwa qaramada midoobay ay ka bixiyeen qaylo dhaantii ergeyga uu horay u diray cabdiraxmaan shakuur warsame ayaa waxa uu wadaa dadaalo kala duwan oo gurmud loogu sameynayo dadka ay abaaruhu saameynta ku yeesheen wuxuuna horey cabdiraxmaan cabshakuur warsame ula kulmay beesha caalamka uu ka dalbaday inay dowladda soomaaliya ka taageeraan sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka ay abaaruhu saameynta ku yeesheen dhinaca kalena wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo dariska ciidanka xoogga ayaa agab agab ciidan oo casri ah kala wareegay howlgalka midooda yurub oo taageer siiya dowladda federaalk soomaaliya taliyaha ciidanka lugta ee soomaaliya jenaraal maxamed dahliil biixi ayaa sheegay in qalabkan uu muhi- muhiimad gaar ah u leeyahay howlgalka ciidanka xoogga waxaana uu- waxa uuna xusay in guulaha ciidanka ay qeyb ka tahay adeegsiga qalabkani agaasimaha guud ee wasaaradda kaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan maxamed siciid samatar ayaa howlgalka midooda yurub uga mahadceliyey tababarada iyo qalabeynta ciidanka xoogga ay mar kasta la karab taagan yihiin sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda kaashaandhigga xasan maxamed siciid samatar oo sii hadlayey ayaa waxa uu fa- waxa uu faray ciidanka xoogga dalka inay sii ama inay sidii loogu talagalay u adeegsadaan agabka ee howlgalka midowda yurub uu ku wareejiyey dowladda howlgalka midowda yurub ayaa taageero dhinacyo dhinacyo kala duwan leh siiya dowladda federaalk wuxuuna howlgalka ciidamada xoogga dalka ka taageeraa tababaro iyo la talin joogto ah siiya saraakiisha iyo ciidamada dowladda gaar ahaan ciidanka milatariga
hagaag dhegaystayaal iminkan waxaynu jecelnahay inaynu sii gudagalno akhbaaraadka dibadda
dowladda een, shiinaha ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadashay hadal dhowaan kasoo yeeray madaxweynaha wadanka mareykanka ninka la yiraahdo joe biden dhowr isbuuc kadib markii uu madaxweynaha mareykanka digniin ku aadan arrimaha taiwan u diray shiinaha xukuumadda beijing ayaana soo saartay jawaabtii ugu adkeyd abid war ka soo baxay dowladda shiinaha ayaa lagu sheegay inay ka adkaan doonaan iskuday kasta oo lagu ri- lagu ragaadinayo madaxtinimada taiwan aan cadeymo wa- ama cadeymo warkayga haddii aad cid kasta ay isku daydo ay in ay deywaan ka goyso shiinaha kama eh, laaban doono in aan qaadno dagaal ayuu yidhi jenaraal waki faki oo ka hadlayay shirka amniga aasiya oo ka dhacay wadanka singapore hadallada adag ee ka soo baxay wasiirka kaashaandhiga shiinaha ayaa daba socday fariin dhowaan madaxweynaha maraykanka joe biden u diray shiinaha taas oo ugu sheegay ama ugu sheegay in ay qatar ay ku hayso ama ku ciyaareyso een, maadaama ay diyaaradaheeda dagaalka ku dul ama ku dulinayso hawada ama hawada u dhow ee taiwan guudaan dhegeystayaal oo nagintaa warkii duhurnimo ee dal sanad kala socoteen warkan kiis xiga nabadgeliyo
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga weliya dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale le